magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta si weyn ayaa looga ciidayaa waxaana subaxii hore dadku ay isugu soo baxeen masaajidda iyo fagaarayaasha ku yaalla caasimadda iyagoo si wada jira u dukaday salaada ciidda soonfur madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kumanaan dada maanta waxa uu kula dukaday masjidka isbahaysaga islaamka iyadoo dad fara badanna salaada kadib ay isugu soo baxeen waddooyinka iyo goobaha lagu nasto iyagoo carruurtooda gacmaha haya si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda iyo farxadda dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay qodobo badan oo la xidhiidha siyaasadda dalka dastuurka iyo amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in dowladdiisa marnaba aysan gorgortan ka geli doonin ilaalinta wadajirka iyo madax bannaanida dalka kama geli karno wadaxaajood iyo compromise madax bannaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leenahay caalamka inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska africa ku taalla inaan degannahay oon xuduuda leenahay bad iyo beri iyo maxaanku irahdaye iyo hawo intaba inaan xuduuda leenahay xuduudaheena isdhexdeesa aan ku qorxoraano ama aan isku qaqabsan dhexdeeda inaan ku dhowrsoonnahay oon sharaf iyo karaamiyo cizi aan ku lehe ma ka gelayno muxuu ahaaye tanasul ma ka samaynayna taas ciddii dalkaani horeyna waa u waa u ballan qaadnay waana muujinay waa xaqiijinay inaanan taaka dalka ka mida inay baxda inaanan ogolayn mana ogolaanaynana haddana mana ogolaan dadka soomaaliyeedna ma ogola ayagaanan wakiil uga nahay in aanan taaka dalka ka mida inaan la bixinin dadka soomaaliyan wakiil uga nahay ayagaa mandad noosi ayagaa noo wakiishay ayagaan ugu dhaaranay kutubka qur-aan kariimka ah halhayska soomaaliya soomaali baa leh ahaa boqolkiiba boqol sax ah qaar ka mida dadkii ka qayb galay tamashlaha ciidda ee magaalada muqdisho ayaa v o e da u waramay waxaana ay ka sheekeeyeen dareenkeeda ku aadan farxadda maalintan iyo dabaaldegga ay qaadanayaan maalinta ciidda shawaal oo maanta ay kow tahay alxamdulilaah waxaana ku ciidnay si nabad ah reynreyn farxad ku dheen dhammaan soomaaliya dhan maanta hal mid la yahay oo la wada ciidaayo aad ayaan u faraxsanaa
waxaa inta badan xiran ganacsiga ku yaalla magaalada muqdisho iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda iyo kuwa dowladda soomaaliyaba la fasaxay si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho